wasiirka amniga xildhibaanada agaasimaha amniga sarreeyaasha saraakiisha labada taliya xigeyn jenaraal mukhtaar iyo jenaraal bashiir dhammaan sarreeyaasha saraakiisha booliiska o dhan iyo xubnaha dableyda marti sharafta kale ee halkan timid oo ka mid yahay taliyihii hore ciidanka booliiska jenaraal xildhibaan shariif sheekh maye iyo dhammaan marti sharafta halkan joogto ay ka mid yihiin ambasadoro hay-ada nala shaqeeya dhammaantiin waa idin salaamayaa iyo kooxda heegan baambeyda muusikada warbaahinta oo ayaguna qayb weyn ka qaata howlgallada iyo intii hadda lagu ammaanayey waxaan si gaara weliba aad ugu noqonayaa kooxda heegan oo taariikh dheer leh ahna hanuuniyaashii qaranka soona halgamay saaxiibkii taliyihii hore ee runtii wuu dadaalay isaga iyo labadiisa abbaanduule iyo dhammaan sarreeyaasha hoggaammada saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda booliiska soomaaliyeed xaaladda ay ku soo shaqeeyeen waa xaalad aan xoogaal u ahaa waa xaalad aan garan karo waa xaalad aad iyo aad u xanuun badan oo dhib badnayd waxaan leeyahay saaxiibkay meeshuu wax soo gaarsiiyey iyo dhammaan ciidankii la soo shaqeeyey annaguna waxaan rajaynaynaa inaan halkaas ka sii ambaqaadno gaarsiinnana kuwa naga dambeeya intaas igan ka badan inaan aan wax ka qabanno waxa ummaddan naga sugaysa oo ah baahida ugu weyn oo arrinta amniga mudane wasiir iyo dhammaan marti sharafka mudane iyo marweyin hadalkaygu ma badnaan doono waayo wakhtiga lagu jiraa waxay tahay wakhti howlgallo iyo shaqo iyo nala ka sugeeyo in waxqabad dhaba loo gudbo waxaan ku soo koobayaa saddex qodob soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal yar iyo howl badan ama afar arrimoodoo yaryar ta ugu horraysa waxa weeye madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan ciidanka soomaaliyeed waxaan runtii ugu mahadnaqayaa mas-uuliyaddan mar labaad aan ku soo noqday oo runtii ah fursad labaad oo ah wixii dhimanaa oo qabya noqday ama aan ka gaari weynay inaan dhammaystirno wixii aan ka tagnana waxaa dhammaystiri doonaa ciddii ilaahay u idmoo naga dambaysa waxaan ku dadaalaynaa dhammaan dalka inaan gaarsiinno booliiska adduunku siduu u dhisan yahay qaab ahaanna si casri aan u dhisno oo laba nooca waafajinnana duruufta iyo qaabka booliisku uula shaqayn karo shacabka booliisku wuxuu la shaqeeyaa shacabka wuxuuna u adeegaa shacabka waxaa laga yaabaa mas-uuliyiinta qaranka in xilliyada siyaasiga ay muddadoodu wakhti uu ku kooban yahay ay arkaan aysan arkin laakiin booliisku maalin iyo habeen waxay hortaageen shacabka waxaa la rabaa inay muraayad u noqdaan mas-uuliyiinta qaranka iyo calaamadda qaranka una adeegaan shacabkooda soomaaliyeed sidii aan ballan qaadnay horena u ballan qaadnay toddobaatan iyo saddex sano toddobaatan iyo afar haddii ku sii socotaa intaa booliisku wuxuu u adeegayey ummadda soomaaliyeed waa hay-adda aan is odhan karo ama runtii ah hay-ad ahaan qaranka soomaaliyeed hay-adda ugu cimri dheer waxay leedahay taariikh lama ilaawaana waxay leedahay taariikh maguurtaa waxaanu nasiib u leenahay inaanu leenahay weli dad nool oo ka soo bilaabay ciidanka ilaa darajada ugu horraysa gaarayna darajada ugu sarraysa oo taliyaha sida uu taliyihii hore sheegay dadaalka qofkay ku xidhan tahay ninka dablaynta ka bilaabay ciidanka noqday sarreeyagaas oo taliya ka noqday masalana waa dadaal aqoon iyo howlkarnimo dheeraada oo uu la yimid waxaan rajaynayaa booliisku waxa ay bulshada ugu adeegaan waa aqoonta weeye aqoontaasaanan kaashanaynaa waxaanan ballan qaadaynaa in aqoonta faylashii hore haddii dib loo raaco laftigeeda wax laga baran karaa ayadaa jaamacada kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii kiisaskii la baaray kun iyo lix kontonkii lixdankii toddobaatankii taasaa jaamacad noogu filan marka lagu daro technolojiga casriga oo hadda adduunku uu ku shaqeeyo waxaan rajaynayaa booliisku waajibaadka hor yaalla waa waa u cad yahay waxaana laka sugaya ummadda nagu sugaysana way runtii way muuqataa waxaan aaminsanahay booliisku haddii uu u shaqeeyo sidii loogu talagalay helana mas-uuliyiinta qaranka inay u hagarbaxaan oo ay dhammaystiraan baahida booliiska iyo qalabayntiisa tababarkiisa annaguna waxaan ballan qaadaynaa naftayada qaaligaa inaan u horro ummadda soomaaliyeed in aannu dhiiggaas qubanaya ku joojinno amniga iyo xasiloonidan aan dib u soo celinno annagoo kaashanayna shacabkeenna shacabkuna waxaa kaalin weyn ay ka qaadan karaan runtii arrinta amniga arrinta amniga booliis keliya maaha wax wax ka qaban kara ciidan keliya maaha wax wax ka qaban kara boqol kun oo ciidan haddii la keeno iyo qalab kasta haddii la keeno runtii waxa ma ahan dabooli kara amniga shacabku dhibaatada ugu badan ayaday ku dhacdaa saddex qarax hadday dhacaan boqolkiiba toddobaatan ama lixdan waxaa lagu laayaa ummadda shacabka aan waxba galabsan oo dariiqada wax ku gadanaysa hooyo u soo ka lahday inay toban carruura ay ugu khidmayso oo ay ku koriso ilaa ay jaamacad ay ka baxaan ayadoo shidaal dariiqa ku gadaysa ayaa lagu dilayaa waxaa nasiib darraa qofka og oo arkaya meesha lagu samaynaya qaraxa iyo meeshay ku dhuumanayaan biritana ay hooyo iyo aabba aan waxba galabsan iyo walaal aan waxba galabsan ay ku dhimanayaan ka soo sheegi waaya haddii asaga asaguna waxaan filayaa inuu dhibaatadaas ay aakhare adduunba dhinac walba ka taabanayso shacabku haddii ay adeegaan ciidamaduna waxaan hubnaa inay waxa ugu qaalisan oo naftoodii ah ay hurayaan arrinta saddexaad waxaa weeye caasimadda iyo dalkaba shabaab oo koox yara uma afduubnaan karto muddo intaa ka badan ummadda soomaaliyeedna maanta dhibaatadeedu way soo kartay waxaana tusaale u ah gobollo badan iyo meelo badan oo shacabku ay ka dhiidhiyeen dhibaatada ay samaynayaan lana kaashadeen ciidamadii amniga waxay ku guulaysteen inay falal noocan oo kale ka samayn waayaan waxaannu insha allah la imaan doonnaa qorshayaal cadaalad oo aannu shacabkana ku howlgelinayno annaguna aan ugu adeegayno kuna wada shaqaynayno aan doonaynana in aan ku soo kordhinno ammaanka caasimadda in dadku ay ku naaloodaan nabad ciidanka amnigu nooc kasta uu yahayna kulligood waxay u taagan yihiin habeen iyo maalin inay badbaadiyaan shacbigooda dalkooda sharaftooda diintooda iyo dhaqankooda arrinta kale oon rabo inaan ku soo noqdo waxa weye boqolkiiba sagaaشhan iyo sagaal waxaa la sugi karaa marka la helo baahida ciidanku u baahan yahay oo ah duruufta aan ku soo sheekaynay xaalad adag waddanku abaar ku jira wakhtiyadii adkaa oo doorashooyinka oo la soo maray ciidamadu waa ku ammaanaynaa runtii siday isu xilqaameen amnigu u sugeen habeen iyo maalin aysan u saaxan waxaan rajaynaynaa booliiskuna qayb buu ka ahaa waana qayb ka muuqata booliisku mar walba waa hooyada ciidanka waxaan aaminsannahay ciidan oo dhan annaga dhallay waa ciidanka ugu fac weyn waa hooyadii ciidamada waxaa horseedka ay u noqdaanna waxay noqon doontaa wax ciidamada kale oo dhan ay ku daydaan waxaan rajaynaynaa waxa ummadda naga sugayso oo ah waxqabadkaas inaan runtii aan aad ugu dadaallo oo aannu ka soo dhalaallo annagoo kaashanayna mar walba shacabkeenna abaabulayna in ummadda ayadoo isku duuban ay ka wada shaqeeyaan arrinta amniga waxaan kaloo rabaa inaan ku noqdo bini aadamku dhaliilo waa yeelan karaan booliisku iyo ciidamada amnigu iyo ciidamadoo dhan dhaliilo way yeelan karaan laakiin dhaliiloodu waa yaryihiin waxaan ku dadaalaynaa inaan saxno waxaan ku dadaalaynaa inaan u saarro xaafiis iyo janan iyo dad shacaba oo ka wada shaqeeya xiriirka dadweynaha iyo xiriirka booliiska ciddii cabasho qabta ama wax ka tirsanaysana complain inay u samayn karto xaafiiskaas taasoo ah saxitaan lagu saxayo ciidanka dhexdiisa wixii naga khaldan waxaan ka codsanaynaa shacabka laftigiisa wixii naga khaldan noo sheega waxaanu u qaadanaynaa saxitaan xumaan uma qaadanayno waxaanu ku dadaalaynaa meeshaas inaanu daboolno maamaadii maalmahan dambe ahayd array farmaajo ii geeye waxaan rabnaa inaanu ku xijinno array booliiska ii geeya aan booliiska laga cararin shacbiga soomaaliyeed waxaan runtii runtii waxaan waxaan ugu baaqaynaa in booliiska ay u soo dhowaadaan booliiskuna ay shacabka u adeegaan booliisku inay shacabka u adeegaan waxaan kaloo mar labaad u mahad celinayaa mas-uuliyiinta qaranka qodobka ugu dambeeya afraad waxaan ka dhigayaa booliisku wuxuu lahaa xiriir joogto ah oo caalamiya oo aanu kula shaqayn jirnay caalamka sida hadda taliyii hore uu sheegay adduunka o dhan wuxuu noqday kubad yar oo kooban meel walba wixii ka dhaca raashiya ka dhaca wixii maraykan ka dhaca wixii yurub ka dhaca wixii carab ka dhaca wixii afrika ka dhaca austraaliya wixii ka dhaca daqiiqadaa lagu wada ogaanayaa booliisku wuxuu leeyahay xaafiis qaabilsan oo interpol la yidhaahdo iyo xiriirka caalamiga oo runtii talayaashii horena ay hore uga soo shaqeeyeen xiriir taariikhiya xiriir saaxiibnimo oo iskaashiya oo booliiska caalamka aanu la leenahay ayadana inaan kor u qaadno ayaan ku dadaalaynaa gebagabadii waxaan u mahad celinayaa hortiinana ka ballan qaadayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada labada gole ee i igmaday hawshan talaynimo aniga iyo taliyaxigeenadeeda iyo sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda booliiska iyo xaasaskooda iyo dhammaan aqoonta biliiskaba in aannu waajibaadkeenna u gudan doonno sidii ay ahayd oo sharciga waafaqsanayd waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida uu taliya hore yidhi geesiyadii ciidamada amniga dhammaantood u soo dhintay waddankan si ummaddoodu ay ugu noolaato nabadgelyo in ayagana aanu aanan ilaawin ay ahaadaan kuwa qalbigayaga iyo wejigayga maskaxdayda mar walba hor taagan oon arki karro waxaan rajaynayaa haddii gacmahaanu isqabsanno inta nool nolol fiican bay ku noolaan doonaan inta dhimatayna ilaahay baan u baryaynaa waa mahadsantihiin waxaan ballan qaadaynaa habeen iyo maalin inaan u taagnaanno shaqada ummaddu ay naga sugayso warkayga waa soo koobayaa waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda amniga